tirada qaxootiga ka soo qaxaya dalka yemen ee gaaraya magaalada berbera ayaa korortay waxaana ilaa iyo hadda tirada ay maraysaa in ku dhow kun iyo shan boqol oo qof shan markab oo sida dad qaxootiha oo isugu jira soomaali iyo yemen ayaa bishii u dambeysay gaaray berbera kuwaasoo intooda badnaydna la geeyay deegaanadoodii ama meelaha kale ay doonayeen haddaba wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa barqad maxamuud kaariye ayaa booqday markaasi magaalada berbera goobta laga dejiyey dadkan qaxootiga ah waxaana uu nooga soo diray warbixintan
hadda waxaan sii gelayaa albaabka weyn ee laga galo hangar weyn oo ah halkala dejiyo dadka qaxoontiga ee ka soo qaxay dagaalada ka socda yemen ee ka soo dega magaalada berbera waxaa ii muuqda dad tiro badan oo u badan haween iyo carruur inta aan la gelin hangarka waxaa ka soo horraysa barxad waana halkaan iminka taagnahay waa madal qayb ka mid ahi dusha ka dedan tahay waxaa hadhka fadhiya oo caw iyo gogol kale oo aan filayo in loo qaybiyey ku jiifa carruur iyo dumar markii aan galay qof walba oo ka mid ahay waxa uu muuqday inaan ku cusbahay waayo qof waliba uu soo eegayey qaarkoodna codduubaha ama rikoorhka aan sitay ayay u qaateen kamarad oo wejiyada ayay qarsanayeen gaar ahaan haweenku waxaa halkan taagan wiil qiyaastii dhowr iyo labaatan jir ah waxa uu xidhan yahay garan cad waxaanu hoosta ka guntan yahay macawiis uu gaabiyey gacanta badan wuxuu ku sii taakiniya iyo dawo ugu horrayn waan weydiiye magaciisa iyo halka uu ka yimi joogcadanaan joogi waxaan joogay dhowr biloodaan joogi marka waa isku shakaysaneen alxamdulilah dagaala dhacay maadaama uu dagaal dhacay waxba meesha ma yaalo baalgamuundaduna iska badneed marka intii kasii yar ee haysano intay naga dhammaanin waan soo kala cararinay doonta waxaan kusoo raacnay boqol dollar ilaa sidii inta ku imaan hay-addaan qaabis kusoo dhaweeya fiicna noolsoo dhameey noolsoo dhaweey alxamdulilah dadka anaga naga horreey waa lasoo dhaweeyey ayagana waa la diray haddana waxaa weeye anagana soo dhaweyntii unbaan ku jirnaa maalintii nala fasaxaan bixinaa waan ka soo laabta haddana waa u laabta hadda safarkan u dambey saddex biloodaan joogaa xarqaan la'aan ahay dhawaar la'aan ahay xarqaanaan tolaa marka alxamdulilah iska fiicneed nolol fiicnaan ku haysanay dagaalkii wixiia dhacay waana ka soo tagnay gobolka shabeellaha hoosaan rabaa inaan tago buulmareer meel la dhahay aan rabaa inaan tago marka waxaa waaye xoogaa lacagaan ilsiinaa noolle oo jidka ku martiin lacagtaas basaan sugayna haddii noola siiyo oo noola fasax waan bixina waxaan halkaa kula kulmay carruur soomaali ah oo qaarkood ay yihiin toban jir sida ay ii sheegeen oo ku dhashay yeman weligoodna aan arag meel aan yeman ahayn balse af soomaaliga si wanaagsan ugu hadlaya waxaa ii muuqda dad badan oo haween iyo carruur ah waxaa iyana halkaasi iiga muuqata hooyo ka mida sidaan filayo dadka soo qaxay wejigeeda waxaa ka muuqda murugo iyo daal inkasta oo ay markii hore hooyadani ka cudur daaratay inay la hadasho haddana markii dambe ay ogolaatay waxaan weydiiyey dareenkeeda dhibaataa ka taagan yeman soomaalida joogta inkastoo isyamanka la soo dhawaysay oo nan muqabala ku ceshnay laakiin waxaa ku jira dad saqajaana oo xun baa ku jira waxaa jira naado gabdha yaryar laga watay xeebaha oo silsilada ku xiran oo gabdha yaryar oo buuralayda iyo guryaha iyo meerxaduhu ay haystaan oo guryaha ka xiro silsilada ku ilmo qaba meel ku noqonaysaa meelaad ku noqotaa lama haystaan ba ayaa ugu badan yihiin laakiin dadka soomalilan u dhashay ama puntland u dhashay way dhaamaan dadka kale laanna dalkoodii waa nabad ah way ku soo noqon karaan walaalahoodba wax la qaybsan karaan laakiin dadka xamal qofkii maanta halkaa ka daga waxaa leeya wax uu la yimi oo dibaduu ka yimi xaraan buu ka yimi muxuu haysaa maraykanku kasoo dego waa la baaranayo waa la tijsiya intaasi kadib waxaan tegey dekadda magaalada berbera waan kula kulmay mid ka mida maraakiibta isaga gooshi jiray berbera iyo yeman oo in muddo halkaa taagnaa waxaa saarnaa ilaa toddoba shaqaalaha oo dhammaantood yemani ah cali maxamed waa nin da-dhexaad ah waxa uu in muddo ah ka shaqaynayay maraakiibta yeman iyo somalilan u kala goosha wuxuu ka mid yahay shaqaalaha markabkan taagan wuxuu ii sheegay in muddo bil ah aanay shaqaynin oo ay shaqadii istaagtay islamarkaana ay saameeyeen dagaalada yeman annaga imka bil ban leeyahay halkaas caado shaqa ma jirto shaqadii kullu yemanta waxba ma jiro annaga caad haddaba sidee ayay mas-uuliyiinta dowladdu u qaabishaa dadka qaxoontiga ah marxalado nooco ma ah ayay samaraan dadkani marka ay kasoo degaan dekada berbera ilaa iyo halka ay u socdaan ee magaalooyinka kale ee soomaalida ah maareeyaha dekada berbera injineer cali cumar maxamed xoorxoor ayaan weydiiyey sida ay u qaabilaan dadka iyo cidda ay ka kooban yihiin iyakoo nabad qabayn oo yimaadaan maasha allah iyakoo nabad qabana way naga baxaan deked ahaan aad iyo aad iyo aad baanu iskaga xil saaraa waa dad soomaaliyeed ayay u badan yihiin carabtuna waa ka buuxdaa idinka ka deked ahaan doorkiinu intuu ku egya wallaahi annaga doorkeegu maba yaro waa waxa weeyaan markabka ama doonta inaanu soo xidhno si nabad qaba iyo ka iyo waxay sitaanba inaanu usoo dhawo usoo rogno si nidaamsana aanu uga saaroon ku wareejino maamulka gobolka injineer xoorxoor wuxuu ii sheegay in qaxoontigan iyo maraakiibta ay saaran yihiinba aanay inta badan u eegin shuruucda socdaallada ay u eegaan maraakiibta iyo doonyaha kale dadkan qaxoontiga ayaa loo sameeyey laashash gargaarka caafimaadka ee degdega ah islamarkaana ay saaran yihiin howlwadeenno caafimaad guddoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil ahna sida uu ii sheegay guddoomiyaha guddida qaabilsan dejinta dadkan qaxoontiga ah xaamed xuseen cabdilaahi ayaan weydiiyey waxa ugu horreeya ay sameeyaan marka ay dadka qaxoontiga ahi soo gaadhaan dekedda waxa weeye annaga dekedda markay ka soo degaan muhiiniyadda waxa weeye dadka wixii xanuunsanaya inaanu markiiba daadgurayno oo dhakhtar geyno wixii kalena horta halkaa ay joogaan oo naftooda wax ku qabanno saacaddaa markay gaadho yaanu samaynaa haddana goobtii aanu ugu talagallay oo cuntooyinkoodii waxooda ugu diyaariyay iyo goglahoodii yaanu u gudbinaa goobtaasaa lagu soo dhoweeyaa hadday caafimaad tahay iyo hadday waxqabad tahay iyo wixii bime taloo kale meel u baxaya hadday tahay iyo ciddii meel ay tagtaba aan lahayn markaasaanu bartaa ku qorshaynaa waxaa jira magaaladu inkastoo weli kulay kasoo gelin berber way kulushahay qofka ka yimid deegaamada qabowna runtii ma qaban karayo taa iyada qorshihiinna maxaa ku dartay taa qorsheeda waxaan ku darray markaa waxaan ugu talagallay intaanu u dhisayno kaam aanu halkan uga samaynayno loo qaboojiyo oo ku filaada waxaan ugu talagallay hargeysa iyo boorame iyo meelaha qabow ee xeryaha loogu talagalay baanu geynaa in la dejiyo xeryaha inkastoo ay mas-uuliyiintani sheegeen in inta badan dadka loo saalo sharciyadda socdaalka haddana waxaa isweydiin mudan ma dhici kartaa in dhinacyada ku dagaalamaya dalka yemani ay soo dhex dhacaan dadka qaxoontiga ah sideese ayay u kala garan karaan waxaan weydiiyey guddoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil waxaanu ku kala garan karnaa annagu waa adag tahay meesheedu waxa weeye ciidan difaacaa jooga ilaaliya waa la eegaa gaadiidka badda markay marayaan markay haabadeeda soo galaan marka dambena waxaanu eegnaa qof walba waa la baadhaa si sharciga si sharcigaaba loo maraa marka waxa weye qofka u muuqanaya xuutiyiinta iyo dadka kale waxa weeye indho gaaray leeyihiin oo loo eego dadka maatida waxa yimaadaana waa dumar iyo carruur bay u badan yihiin raggana wixii aanu ka shakino sidiisaan u baadhnaa guddoomiye ku-xigeenku waxa uu ii sheegay in dadka yimi ay ku jireen saddex haween ah oo uur lahaa kuwaas oo marka ay yimaadeen magaalada berbera la geeyey cusbitalka halkaasi oo ay ku umuleen islamarkaana lagula tacaaliyo cusbitalka xaaladooda caafimaad tirada guud ee dadka qaxoontiga ee yimi ilaa hadda magaalada berbera ayaa guddoomiye ku-xigeenku ii sheegay inay dhan yihiin kun afar boqol iyo toddobaatan qof kuwaasoo ku dhowaad laba boqol oo ka mid ah ay yihiin carab dadkan ayaa badankooda la geeyey deegaanadii ay aslahaan ka soo jeedeen sida gobollada soomaaliya ee koonfurta walow tiradaasi yimaadeen haddana weli waxaa la sugaya inay yimaadaan dad intaasi ka badan sida uu guddoomiye ku-xigeenku sheegay oo tiradoodu dhan tahay toddoba boqol oo qof kuwaasoo la rajaynayo habeenada soo socda inay yimaadaan magaalada berbera barkhad maxamuud kaariye v o a berbera